kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaad walba maalin kasta oo axada hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda v o e laanta afka soomaaliga macadka cilmibaarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa dhowaan warbixinuu soo saaray ku sheegay in hay-adaha waxbarashada sare ee soomaaliya ay si weyn u kobceen dhowr iyo labaatankii sane ee dagaalada sokeeye ay ka jireen soomaaliya macadku waxa uu sheegay in in ka badan konton kun oo arday ay dhigtaan kontomeeyo jaamacadood oo dalka dacaladiisa ku yaala laakiin dhinaca kale macadku wuxuu sheegay in kobacani uu ku soo beegmay iyadoo aysan dowladda soomaaliya kaalin talo iyo tusaale ku lahayn tayada waxbarashada sare haddaba heerkee ayay maraysaa waxbarashada dalka maxaase ka jira waxyaabaha ku qoran warbixintan macadka heritage uu soo saaray waa qodobadaanu ku jexjeexayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee ku sugan magaalada muqdisho doctoorku wuxuu madax ka yahay xafiiska iskaashiga caalamiga ah ee jaamacadda muqdisho iyo xiriirka ardayda ka qalin jibisay jaamacaddaasi kusoo dhawow doctor liibaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a jasaakala khayr waa mahadsan tahay walaal maxamed calaab doctore waxaa jira in waxbarashada soomaaliya labaatankii sannadood iyo dhowr labaatankii sannadood lasoo dhaafay ay kordhaysay oo gaar ahaan jaamacadaha iyo macaahidda sare ay kordhayeen laakiin dhinaca kale tayadii baa la durayaa sida ku qoran warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cilmibaarista samaysa bal marka ugu horeysa waxbarashada soomaaliya ee jaamacadaha si guud faahfaahin nooga sii run ahaantii waxaan odhan karaa waxbarashada soomaaliyeed tacliinta sare ee soomaaliya ama waxbarashada sare ee soomaaliya oo ah heer jaamacadeed iyo heer macad waxay bilaabatay markii burburka uu ku dhacay hay-adihii waxbarasho ee dowladdii dhexe ee soomaaliya waxay la mid ahaayeen oo ay lahana qaadeen sida tuulada hoose iyo dugsiyada sareba ay dadweynuhu ugu fakereen maadaama dawlad ay maqan tahay in aan mataqaan waktiga imaan doontana aan la ogeyn hadday timaadana ay u baahan tahay barbaarin iyo kobcin iyo toosin in marka jiilka uusan ku dhicin waxbarasho la-aan saa darteed ayay aqoon-yahanada soomaaliyeed isxilqaameen markaasay bilaabeen dugsiyadii hoose marka jaamacadahana waxaa lagu fakeray markii ay kasoo baxeen ardadii ugu horreysay dugsiyada hoose sare ay kasoo baxeen maadaama cadadka yacni ugu badan uu dalka ku harahayo ka shaqaysanayo uusan awood u lahaynna dibadda inuu baxo yaa in waxbarashadii soomaaliya in dib loo nooleeyo la bilaabay marka waxaa bilaabaday inay isu tagaan aqoon-yahanada wa dalka dibaddiisa ku noolaa iyo kuwa gudahaba joogay inay aasaasaan jaamacaadka iyagoo mar walbaba ku dadaalaya bal tacliintaas ummadaas si loogu heli lahaa tacliin marka waxaa odhan karaa waa isxilqaan waxaa odhan karaa waa dadaal oo mataqaanaa rakarooni ah oo ay aada ugu kaceen maxaa la yidhaahdaa dadkaas isku dayay jiilka soomaaliyeed inay badbaadiyaan waa gartay laakiin markaad fiiriso dhinaca kale markii la yidhahda standard jaamacadeed ama heer jaamacadeed marka laga hadlayo waxyaaba badan oo muhim ah ayaa jira oo jaamacadda jaamacaduhu u baahan yihiin marka jaamacaduhu ma leeyihiin cilmi baaris iyo mid aqoon faafin tayada macalimiintu sidey tahay arrintu haddii laga hadlahayo jaamacadaha caalamkaba marka la eego jaamacaduhu isku tayo ma aha mataqaanaa waxbarasho ay dhiibaanna ma ma laha isku baaxadna ma aha qaybaha ay bixiyaan waxbarashaduna isku mid ma aha intaba caalamka hadda dawladaha hore u maray maraykanka hadda adinka aada joogtaan ingiriiska hadday asia hadday noqoto jaamacaduhu qaar waxaa iska jira sida lagu tilmaamo joornaalada yelowga ah oo lagu tilmaamo oo kale ayaa meel walbaba ka jira haddaad hindiya tagto haddaad asia tagto way jiraan saa darteed marka jaamacaduhu lama oran karo waa jaamacaduhu waa waa hal madax ka tiris ma aha oo way kala duwan yihiin wayna kala yani taya duwan yihiin taa marka soomaaliya wax oo ceeb ku noqonaysa ma aha laakiin waxaa muhima un keliya haddii la fiirinayo tayada waxbarashada in la eego tayadooda ama hoos loo eego yaa eegi kara yaa samayn kara taa marka waa dood kale oo laga yaabay inaan dib oga hadalno marka aan ka sheekaynayno warbixintan ay soo saartay hay-adda heritageka ay soo saartay markaan ka eegayno qiimeynteeda iyo muxuu noqon karaa iyo dhinacyo laga fiirin karaa waa wax laga hadli karo laakiin waa wax jira wax soomaaliya oo keliyana ma aha laakiin waxa weeye ma mahal standard baan wada siinaa maxaan ku siinaynaa su-aalo fara badan oo la isweydiin kara wey laakiin waxbarashadii dawladdii markay burburtay oo yani bilaabatay oo maanta joogta waxa weeye wax walba way ku jiraan kuwa tayadoodu aada u sarreeya ee caalamka la tartamayana way ku jiraan kuwa oo sida dawladaha kaleba looga helo yacni way ku jiraan weliba iyada oo ay dheer tahay oo ay ka maqan tahay dawladdii dhexe ee controli lahayd oo ay ka maqan tahay dadkii lisensanka siin lahaa waxyaalaha oo dhan ay ka maqan yihiin wamaca dalika waxaad arkaysaa yani dadaal badan in inay jiraan laakiin maacda waxay la mid noqon karaan dadka kuwa jaamacaadka kale kala duwan waa hagaag doctore waan usoo noqon doonaa su-aalaha waxaan rabaa inaan soo geliyo mid ka mid a dhegeystayaasheenna oo su-aal la xiriirta waxbarashadaasi sare ee soomaaliya ku weydiinaya dhegeyste kusoo dhawow ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso bismi illaahi araxmaan iraxiim magacaygu waa cumar iis axmed oo ku magacday cumar shaafi waxaan joogaa degmada dhexaad ee gobolka sanaag haddaan ka hadlo waxbarashada ee soomaaliya waxbarashada soomaaliya waxay soo martay marxalada kala duwan runtii wadankasna wax laga eego waa waxbarashadiisa soomaaliya dawaaweyn kor oo fiiriyo dadka yaryar dadka dad waaweyn oo waxbartay aad bay usid yihiin waxaan u malay waxaan leeyahay nasiib xumo way dha u dhacday wadankeena markaan fiirino dhanka madaxweynaha iminka xasan sheekh ballamadiisii ugu waaweynaa waxaa ku jiray inuu wax ka qabanayo waxbarashada soomaaliya oo natiiyeyn doono lamana tiyin waxbarashadii soomaaliya weli wax kama hayno waxaanal waxaana rajeynaynaa inay dawladdu midayso iskuulaadka sare iyo weliba jaamicadaha haddaad qabto su-aalaad weydiinayso mas-uulka barnaamijka martida ku ah wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan mas-uulka waxaan weydiinayaa su-aal maadaama uu ku taxalluqo jaamicadaha waxaynu aragnaa in badan jaamicado badan ayaa ka jira iminka soomaaliya markii loo fiiriyo southka puntland somaliland wax ka dhaxayo xiriirina ma jiro laba jaamacadood oo xiriir lama jiraanin waxaa jira faculty ay bixiyaan oo facultieska mid kasta wuxuu leeyahay syllabus loo dejiyey waxaan filayaa jaamacad kasta ayaa syllabus dejisata marka waxaan weydiinayaa su-aal ah mudane sidee baa loo mideyn karaa jaamicadaha soomaaliya iyo weliba facultiyada hilkiska lagu qaadanayo iyo casharada sidee loo mideyn karaa oo ilbatan ninka puntland jooga boosaaso jooga oo jaamacadda dhigta facultiga b b a da barta haddii uu tago xamar uu jaamacadda muqdisho university ku biiro sidee bu b b a da casharadu ka dhigan jiray xaggaa uga heli karaa aad baad umahadsan tahay dhegeystaha naga soo wacaya dhahar gobolka sanaag doctor waad maqlaysaa jakalak waan maqlayaa cumar oo dahar ka soo wacaya aad baan ugu mahad celinaya su-aashan waxay la tahay waxbarashada see loo midayn karaa ama loo samayn karaa horta waxaa jirta caalamkuba intaasoo jaamacadood iyo wadamada ku kala yaal ma jiro jaamacadaha in ay hal manhaj wada leeyihiin waxba mataqaana ay wada sameeyaan midayn oo noocaas oo kale oo dadku see u qaataan oo hal shahaado laga soo wada baxo ma jiro laakiin waxaa jira maadooyinka ama crucrumka la dhigo waxyaalo standard caalami ah ayaa jira oo takhasuskaas aada qaadanayso oon laga waayi karin jaamacad kastoo caalamka kale aan laga waayi karin waxyaale ay ku kala duwan yihiinna way jiraan marka jaamacaduhu takhasusaadka ay fulayaan waa inay asaas yani ay ka noqdaan waana jaamacadaha tayada leh ee raba mar walbaba inay standardka caalamiga ilaaliyaan waa laga heli midda ah ma jiraan calaaqado ka dhexeeya jaamacadaha sida hadda somaliland iyo puntland iyo koonfurta waha way jiraan oo jaamacadaha qaarkood waxay leeyihiin xiriiro oo labada jaamacadood oo gooni u ah way jiraan waxaa kaloo jirta in hadda jaamacad waxaa jira urur la yidhaahdo ururka ren oo dawladaha yurub ay la tacaamulaan ama saboorti gareeyaan oo ay aada u aqoonsan yihiin oo ay ku midaysan yihiin sagaal jaamacadood sagaalkaas jaamacadood saddex jaamacadood waa jaamacada koonfurta ama bartamaha koonfurta saddexna waa puntland saddexna waa somaliland intaas sagaalkooda iyaga xiriir sokeeya way leeyihiin ardada masalan haddii ay qeyb u ka dhamaysanayo qeybta kale wuu kasii dhamaystiran karaa dhamaystirkaas waxaa keenaya cruculumka ayaa la fiirinaya wixii maadooyin ka maqanna waa loo dhamaystiraya marka waxay la tahay xiriiro sokeeya way yeelan karaan dallado oo hadba say isku leeyihiin ay isku awood yihiin way isku raadsan karaan laakiin ma jirto wax la yidhaahdo waxaasoo dhanba hal urur ha la isugu keena ama waxyaalahaasoo kale ma jiraan laakiin kaashiga wuu jiraa wuu bilowday meel fiican buu marhayaa ani marka waxay la tahay midda ah inuu arday kasoo bedesho meel kale usoo bedesho haddaba way socotaa oo maaragtay jaamacadku way iska aqbalaan oo way fiiriyaan siiba laana jaamacaddu waxay hursanaysaa jaamacadda kale inay xiriir la leedahay oo yani gaara waxay qiimeynaysaa curriculumkeeda hadday ku qanacdo waa waa loo kala bedelan karaa marka wax dhiba ma jiro arrintaas aad baad umahadsan tahay doctor dhegeyste kale ayaan qadka soo gelinaya dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan kala soo celinayaa waddanka china ama shiinaha sida loo yaqaana magacaygana waa axmed cilmi aad baan ugu faraxsanahay in laga hadla tayada waxbarashada jaamacadaha soomaaliya waana mawduuc aada u fiican marka aniga waxaan aaminsanaha haddaan fikirka aan ka dhiibto tayada jaamacadaha waxbarashada soomaaliya marka loo fiiriyo burburkii wadanka ka dhacay iyo sida maanta ay yihiin waxaa aada loogu farxa weeye oo aada loo loo soo dhaweeyo marka dhinac laga fiiriyana jaamacadihii oo aada u fara batay waxay kulley hoos u dhimi karaan inta jaamacadood ee wadanka hadda ka ka dhisan in qaarka ugu muhiibsan tayadooda inay hadda hoos u dhacdo waxbarashada wadanka macalimiinta inta badan hadda wadanka wax ka dhiga markaad eegto waxay u badan yihiin macalimiin ishee ama dibad laga keenay ama macalimiintii hore ee soomaaliya waa ku yar yihiin marka ardada soo baxayso tayadooda waa way kala duwan yihiin jaamacaadka aaday u kala duwan yihiin jaamacadaha wadanka hadda ku yaala marka laga hadlayo soomaaliya guud ahaan min waqooyi ilaa iyo koonfur marka laga hadlayo jaamacadaha ugu muhiimsan ee shanta jaamacadood wadanka ugu sarreyso ardada kasoo baxaysa waxaan odhan karaa waa arday aada u wanaagsan tayada waxbarashada jaamacadahaas laga helana waa waxbarashaan odhan kara waxay udhigantaa jaamacadaha wada wadamada dariska nala ah jaamacadaha jaamacadaha ku yaala daraasaadka bixiyaan ayay lamid tahay in odhan karaa marka waxaan talo kusoo jeedin lahaa jaamacadaha wadanka ku yaala gaar ahaan hadda jaamacadaha caasimada iyo meel kasta ku yaala waxaan talo usoo jeedin lahaa in ardada ay qaadanayaan ay ku qaataan quality arday high school ka soo baxay arday aan isheegay imtixaanki imtixaan qabuul oo oo wanaagsan la qaado inta jaamacadda lagu guda jirana ardada in waxbarashada si wanaagsan loogu dhigo macalimiinta la qaadanaya inay noqoto macalimiin ilaa iyo b h d ilaa iyo double master ama master degree haysta inay noqdaan laakiin macalin high school kasoo baxay oo loo baahda in maado ugu dhigo ilaa halkaa la keeno nafteeda tayada ayay dib u dhigi kartaa marka kulley intaasaan talo kusoo jeedin lahaa in tayada waxbarashada ee wadanka jaamacadaha in la kordhiyo waana fikir aada u wanaagsan waana waana soo dhaweyneynaa gaar ahaan waxaan aaminsanahay ardada jaamacaadka mediciinka ee wadanka dhiga in wadanka inuu u baahan yahay in lasoo saaro dhalinyaro oo dumar iyo rag iskugu jiro oo u baahan nersiska wadankeena ners aniga waxaan ahay dad dhakhtar halkan waxaan ka bartay mediciinka faris ansony waxaan waaya jaamacadaha soomaaliya ku yaala gaar ahaan qaybta medicineka ah ee jaamacadaha bixiyo ardada ay soo saaraan inay aada ugu yaryihiin ardada nerseska oo nerska baratay kalkaaliyaasha inay ku yaryihiin marka ardada ka qalanjirisa ee shanta sano digreega ka qaadatana inay qaarkood tahriib iska aadan wadanka ka cararaan shaqalaan meesha ay ka dhacdo waan arkay marka waxaan u baahannahay dawlad ilaa shacab ilaa iyo jaamacadaha ragga madaxda ka ah in laiska kaashto kuwaba digreega qaata iyo kuwa nersiga dhameeyo in ardayda la tayeeyo oo shaqana loo raadiyo intaas kulliya talan kusoo jeedin lahaa marka mas-uulka su-aal haddaan ka weydiiyo tayada waxbarashada jaamacaadka gaar ahaan jaamacadda muqdisho kale hadda adaan usoo qaato dhowr kombos ayay ku leedahay wadanka labada komboso hadda ugu weyn waxaa weye muqdisho iyo boosaaso macalimiinta ay qaataan ee jaamacadahaas bixiya facultiga ay bixiyaan waxay ku xiran tahay inuu takhasus u leeyahay jaamacad kaga soo baxay ama inuu kusoo shaqeeyey say ku qaataan macalimiinta shuruud noocay ku qaataan su-aal noocaasa waa weydiin lahaa aadan u salaamaya ustaad liibaan waad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay doctor axmed cilmi oo china naga soo wacaya doctor haye aad jeclaa khayr axmed cilmi aad baan ugu mahad celinayaa arrinta see loo qaataa macalimiinta leanna waxay ku xiran tahay qadiyada tayada leanna jaamacaadku waxa ay ku gaaraan in dunyadu aqoonsado ama ay xubin ka noqdaan hay-adaha jaamacaduhu ururada isku yimaadaan oo caalamiga ah ama lagu siiyo waxa la yidhaahdo accreditionka lagu siiyo oo warqado ay dhiibaan baa jira hay-ada badan oo qiimeyn ah caalamiga taabaa la rabaa qofku mar walba tarta inuu u galo si lagu helo marka waxyaalaha meelaha laga qiimeeyo ugu ugu yaraan darajada ugu hooseysa waa master inuu haysta oo khibrad uu leh iyo wixii ka sarreeya oo b h d garaadooyinka waa in la helaa haddaanan la helin oodan diyaar ku ahayn inaad furto takhasuskaas ma aha walidaalika jaamacadda muqdisho maalintii ugu horreysay sagaashan iyo toddobadii la aasaasay waxay ku bilowday saddex kuliyadood takhasusaadka ay bilowdayna wuu aad buu u koobnaa maalin walbaba ma haddii la furaayo takhasus cusub ama waa in la yidhaahdaa ma u haynaa macalimiintii ma u haynaa curriculumkii iyo waxa waa asaas laakiin hadda waxaa jira fawdo guud baa iska timi waxaad arkaysaa maanta jaamacad laga yaabo in la furo oo laga yaabo shan iyo toban kuliyadood hal maalin lawada furayo maxaad haysataa ma jiro taa marka waa waa arrin jirta loogana baahan yahay laba dhinacba inay hawl ka qabtaan jaamacaduhuna waa inay iyagu isqiimeeyaan si ay hadhowdii caalamka ula tartamaan waa kow dowladana wasaaradda tacliinta sarena waa inay xil iska saartaa qiimayntaas jaamacaadka kuwa ay siinaysa ruqsadda kuliyadaha loo ogolaanayo hay-adda tacliinta sare ayaa mar walbaba ku shaqalay caalamka waxyaalaha si loo ilaaliyo tayeynta marka waan ku raacsanahay axmed cilmi arrinta ah in meelahaas waa meelaha ugu muhiimsan ee qofka jaamacadda laga qiimeeyo waa macalin waa manhajka waa ardaygii ka soo baxay tayadiisu waa sidee sidee tahay agabka waxbarashada iyo dhismayaalka wa lagu barto ma yahay deegaan u habboon ma yahay qalabkii waxbarashada ma ma ma u dhamaystiran yahay qalabka waxbarashada waxaa laga wadaa dhamaystirka ma aha inay boqol kiiba boqol laakiin waxaa laga rabaa meeshii ugu hooseeya ma ma haysto taa marka waxaan isleeyahay waa waxyaalaha qiimeynta la fiiriyo waana waxyaalahaan isleeyahay daraasadii ay sameeyeen heritage dadaal badan inkastoo ay ku bixiyeen yacni iskuma dayin xooggana ma saarin qiimeynta tayeynta laakiin waxa ay aada ugu dadaaleen oo ay fiiriyeen wax allaalay wixii jaamacad sheegta haddii laba bilood ka hor ama qaar waxaa jira laba kun iyo labaiyo tobankii la fur in la yidhaahdo waa jaamacadihii haddana ku jiraan iyagoonan weli hal dufcad aanan soo saarin oo ardada yacni tayadooda aan la arag ee laga bixin ayaa leeyahy waa jaamacado wa wa hagaag dhegeyste kale ayaa doctoore qadka ku jira oon soo gelinaya dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso walaal magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan cabdullaahi oo kala soo xiriiraayo khartuum waxbarashada soomaaliya walaal mawduuca maanta ay ku saabsan yahay taariikhdeeda markii dib loo eego waxay ka bilaabanaysaa taariikhdii burburka dalka marka waxaa la dareemi karaa burburkaas markuu dhacay uu dalka ka dhacay nin wariba wuxuu sameeyey ruuxi dagaal ahaa oo isdhihi karay waa lagu soo celin karaa yacni kaabayaashii dalka ee lumay oy kamid ahayd waxbarashada dabcan way jirtaa in waxbarashada markaas kadib qof waliba yacni uu furtay meel yar oo uu yani ula jeedo in yani dadaalkiisa gaarka uu rabo yani in uu ku horumariyo waxbarashada taasna waxaa ka dhashay in yacni muasasaadka ay farabataan dadka soomaalida dabeecadooda ay kamid tahay nin waliba yacni in uu qofka kaleeto waxa uu sameeya wax lamid ah uu keligii si gaara u sameeya isagoo dadka kala kaashan taa marka dabcan waxaa ka dhalan karay ama laga firi karay in ay ka dhashaan inay bataan badashadiina waxaa ka dhalan karay dhaliiraha hadda soo bixi kara oo la sheegi karo oo kamid tahay in waxbarashadii tayadeeda ay sii lumayso si keliya laga sheegi karo yani in laga heli karo hadda ilaa iyo konton jaamacadood wax ku dhow sida hadda warbixinada ay kusoo baxayaan marka intaa kadib waxaan rabay yani in aan weydiiyo mas-uulka meesha fadhiyo sidee dadkaas mu-asasaadkaas waxbarasho oo hadda dalka ka jiro ay isu kaashan karaan oo loo mideyn karaa si loo helo mu-asaso xoogan oo waxbarashada ka shaqeyso doctora waad maqlaysaa dhegeystahaasi naga soo wacay suudaan aada buu mahadsan yahay see loo tayeyn karaa haddii la yidhaahdo tayeynta waxna waxaa iska leh waa jaamacaddii ayay u noqonaysaa internal ahaan bay u noqonaysaa waxna waxay u noqonaysaa hay-adda ama dawladdii ay ka jireen jaamacadahaas dhexdeeda ay ka jireen dhinaca dawladda waxaa jirta dawladuhu caalamku ay leeyihiin hay-adda tacliinta sare ama guddiga tacliinta sare ee jaamacadaha rugsada siiya qiimeeya jaamacad standardka hoos uga dhaca ka ka qaadi kara rugsada ka qaadi kara controla qualitygooda controla waa in la helaa awal duruufo badan baa jiray laakiin soomaaliya maadaama hadda neecow nabadeed iyo dib u dhis lagu jiro waxyaalaha ugu muhiimsan ee in la target gareeya ay muhim ay tahay waxaa weeye see lagu heli karaa hay-adda oo tayaysan lagu heli karaa marka taa waa waa qeybta koowaad qaybta labaadna waxay la tahay waa jaamacaddii nafteeda waxaa laga rabaa in ay jaamacadda ku dadaasho si ay uga mid noqoto caalamka xataa ula tartanto si ay xataa wadankeedii xataa ay uga noqoto ardadii iyo waalidiintii iyo kalsooni buuxa loo loogu qaado waxaa muhiim ah in ay jaamacaddu ku dadaasho tayadeeda si ay u samayn lahayd dawladda run ahaantii dadaal way ku bixisaa xagga yani see loo heli karaa tacliin oo hadda waxaa ugu dambeysay bishii dhaweyd in la qaftay shirweyne qaran oo looga doodahayay seen tacliinta soomaaliya ah ama loo tayeyn lahaa oo talooyin fiican oo wax ku oola ay kasoo baxeen oo gobolada dalka dhan lagala soo qayb galay oo ay yimaadeen aqoon-yahano kale oo dibadda ka yimi iyo adaha waxbarashada ay ka qayb galeen yacni waa dadaal yani inay directionka ay samayso laakiin mar walbaba waxay ku xiran tahay taagteyda duruufta dalka yaalla iyo waxyaalahan horyaal shalay waxaan la qaban karin maanta waa la qaban karaa waxay la tahay marka dawladdu dadaal way bixinaysaa waxaana laga rabaa mas-uuliyad culus inuu ka saaran yahay maadaama hadda dhinaca tacliinta iyo tageynteeda laga laga hadlayo aadaad umahadsan tahay doctore ka qayb qaadashadaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a waa kaaga mahad celinayna mar kale aad baad umahadsan tahay istaadi aad iyo aadaan idinku mahad celinayaa dadaalka aad ku bixinaysaan waxbarashada iyo mataqaanaa waraysigeeda aad baan idinku mahad celinaya wallahi
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka oo aan kaga hadlaynay arrimaha waxbarashada soomaaliya waxaa marti ku ahaa doctor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaano doctor liibaan oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana intii uu barnaamijka socday su'aalo ku weydiiyey qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga intaan barnaamij midkan oo kale ah ku kulmayno haddii allah awoodda lihi u oggolaado waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sida ayo nabadgelyo